dhegeystayaal halkaad naga maqlaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kusoo dhawaada warkii habeynimo ee raadiyo muqdisho qodobadaan caawa ku maqli doontaan hadduu ibaha wodreydno waxaa ka mid ah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo war ka soo saaray far xalay lagu dilay dhalinyaro walaala toban sano ka hor kooxda argixisada ah ee al-shabaab ayaa qaraxa la beegsaday xalfada ay ku qalin jebinayeen ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir ku sagootinayay wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho wafdi ka socday wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay oo gaaray magaalada garbaharre iyo xarunta gobolka gedo qodobada caalamkana waxaa ka mid a dhegeystayaal wadankan koonfur afrika oo ku dhawaaqay mawjad afraad oo cudurka covid nneteen ah inuu ka bilaabmay dalkaas waxaa dhegeystayaal waa habeenimo khamiisa saddexda bisha labiyo tobnaad ee sanada laba kun koob iyo labaatan warkan waxaan iisoo saarnay inin akhrinaya anigoo ah cabdulahi abdiraxmaan muuse ugu horeyn aan ku bilownaya taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu war ka soo saaray farxalay fal xalay lagu dilay dhalinyaro walaalaah magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan oo shir jira ay galabta u qabtay warbaahinta magaalada muqdisho ayaa sheegay in la aqoonsaday gaariga ay wateen dadkii dilay labada walaalaha islamarkaana oo haatan kiiskooda gacanta ku hayo hay-adda baarista ee c i d da
bismillahi raxmaan iraxiim waxaa maanta ay taariikhdu tahay saddexda bisha labaiyo tobanaad labada kun kow iyo labaatanka waxaan joognaa afaafka hore ee saldhigga waa beri waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooska dabka xalay oo ay taariikhda ahayd labadii bishii labaiyo tobanaad labada kun iyo kow iyo labaatanka abbaaro laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabarh iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mootabid bijaaj sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas wujiyey gaari uu ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sida ay markhaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha xalay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiq markii kiiskan dhacay ilaa saacaddan aan joogno wuxuu ciidanka booliiska soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas ciddii lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa hoggaanka baarista dembiyada ee c i d ayaana gacanta ku haaya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay waxaana laga heli karaa caddaymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xidhan isgooska oo ay maamulaan hay-adaha amniga oo goordhow ina soo gaari doona marka waxaan caddaynaynaa kiiskaas oo ay dhibanayaal ka yihiin ehelka garba iyaga taagan inuu dhacay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen mootabijaaj markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii uu la cararay carruurtii oo meed ah gaariga rasaasta huwiyey waxaa la caddaynayaa inuu ahaa nooca cabdibilaha laba shirleyda ah sida markhaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay caddeeyeen kuna buubsanaa kalarka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday waxaan oga tacsiyadaynaa guud ahaan eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada carruur ah oo garbaha iyaga taagan waa ka xunnahay waa ka xunnahay waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan nahay buliiska soomaaliyeed u soo saari doonnaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa waana idinla socodsiin doonnaa waxaa garbahayga taagan oo aan ku soo dhowaynayaa walaalka la dhashay labada ruux ee wuxuu ahaa hafyeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka warbixinayey dil xalay laba walaalaah oo dhallinyaraha loo geystay magaalada muqdisho maantoo kale labiiyi toban sano ka hor kooxda argixisada al-shabaab ayaa qarax la beegsatay xalfad ay ku qalanjiminayeen ardayda kuleeda caafimaadka iyo jaamacadda banaadir warbixin amuurta ku saabsan waxaa noo diyaariyay waryaheena maxamed muuse tarsan
muddada hadda siduu raktar uu sheegay raktarka iyo guddoomiyahaba
laba iyo toban sano ka hor saddexdii disembar labadii kun iyo sagaalkii maalinkii la qarxiyey ardaydii ka qalinjabinaysay jaamacadda banaadir weerarkii bahalnimada ahaa ee argagixisadu ay ku xasuuqeen haldoorkii bulshada waxay reebtay xusuus murugale iyo mahadho uusan sahal ku iloobi karin qof walba oo damiir leh arooryahoraadii ardayda iyo waalidiintooda oo faraxsan ayaa soo camiray hoteelka shaamow uu ku yaal koonfurta muqdisho arday walba waxa uu doonayay inuu u dabaaldego halgankii tobanaanka sano ee waxbarashadiisa si uu u muunsado mirihii uu beertay halka macallimiintii iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdii ku-meel gaarka ahayd ay u taagnaayeen inay shahaadada guddoonsiiyaan ubaxa dalka usoo baxaya dadka oo dhagaha u raaricinaya khudbad uu jeedinayay doctor cusmaan maxamuud dufle waxaa si lama filaana isku beddelay jawigii degganaa qarax weyn ayaa gelgeliyey hoteelka iyo hareerihiisa kolkaasoo uu ismiidaamiyey ruux isku soo xiray waxyaalaha qarxa oo bartilmaameedsaday halkii wasiiradu ay fadhiyeen argagax afariir dhimasho iyo dhaawac ayuu markiiba geystay sida uu sharaxayo senatar cusmaan maxamuud dufle oo warbaahinta qaranka la hadlay muxuu ay stageka ama bodiumka laba daqiiqa iyo bar maraan hadlaayay ayaa waxaa dhacay si lama filaan ah qarax kheyr caadi ah oo runtii masiibo ahaa oo yacni argagax iyo afriir sababay oo dadkao dhan ku dhacday ruuc xoogan iyo kala orod iyo daqiiqadaas ama secondskaas uu dhacayna uu salfaday ama sababay dhimasho iyo dhaawac aada u tiro badan jawigiina oo isku bedelay jawi murugo ah jawigii farxadda badnaa ayaa hal goor wuxuu isku bedelay jawi murugo ah alleha u naxariistay qaraxaasi waxa uu galaabtay in ka badan soddon qof oo ay ku jireen arday suxufiyiin waalidiin macallimiin iyo siyaasiyiin xilaalka hayay dowladda waxaana ka mid ahayd wasiirkii caafimaadka qamar aadan cali wasiirkii waxbarashada maxamed cabdulaahi waayeel wasiirkii hiddaha iyo tacliinta sare ibraahim xasan cadow wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha saleebaan colaad rooble iyo weliba brofesor maxamed aadan doctor rashiid guddoomiyihii mu'asasada jaamacadda banaadir oo muxuu ahay to dad badan oo mas-uuliyiin ah dad badan oo macallimiintii jaamacadda mas-uuliyiintii jaamacadda uu ka mid yahay brofesor shahiid mas-uuliyiintii siyaasadda oo noo timid oo arrimaha bulshada ahayn sida muxuu ahay to doctoresa qamar aadan muxuu ahay to axmed waayeel jaamacadda banaadir ayaa qarka u fuushay inay xihanto markii dhakhaatiirtii udubdhexaadka u ahaa ay qaarkood qaraxa ku naf waayeen waalidiintuna ay u welweleen mustaqbalka carruurtooda sida uu noo xaqiijiyey senatar cusmaan maxamuud dufle waxaa dhacay yacni dabcan yacni culeys weyn maxaa yeelay jaamacaddii waxay ku sigatay oo gilgilatay inay dunto maxaa yeelay dadkii ubadhaxaadku waa hadday qaarna dhinteen qaarna la qaaday waxa soo harayna aan ku nahay wax kooban ayaa yacni arrintaasa walaahow keentay oo xataa shaki badan gelisay waalidkii iyo iyo ardayda ruuxoodii dufcaddii labaad ayay jaamacaddu soo saartay laba iyo toban sano ka hor maalintii la qarxiyey ardaydii qalin jebisay halka saddex iyo toban dufcadood oo dhakhaatiira ay jaamacadda ka aflixeen qaraxa dabadii ilaahayna lagu garabgalay markaas markii arrintaa dhacaysay waxay ahayd dafcadii labaada la maraayay maanta afar maalmood ka horna waxaa loo dabaaldegay ama la xusay dafcadii shan iyo tobanaad ee weliba caafimaadkan dhaho oo shan iyo tobanaad ayaa qalinjibintooda looda marka waa garan kartaan sida uga dhiidhinay oo ilaahayna nala garabgelay maxaa yeele dadaalkeena hadafkeena wuxuu ah inaan meeshaan dad u reebno qaraxii shaamow waxa uu bilow u noqday weeraro bahalnimo ah oo argagixisadu ay ku beegsanayaan goobaha waxbarashada iyo haldoorka bulshada taasoo muujinaysa inuu hadafkoodu yahay inay cirib tiraan jiritaanka ummadda soomaaliyeed maxamed tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
munaasabad lagu soo gootinayay wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu qabtay muqdisho cabdiwel qorne ayaa wakaa noo faahfaahinaya
wasaaradda arrimaha dibadda ugu sagootiyeen magaalada muqdisho wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq maxamuud oo muddo hal sana ah soo hogaaminayay wasaaraddaasi munaasabad ay kasoo qayb galeen diblomaasiye wasiire hore ee wasaaradda soo maray iyo wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay waxqabadkii halka sano ee wasiirka isagoo ku macsalaameeyey saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen maxamed cali nuur xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa uga mahad celiyey wasiirka intii ay soo wada shaqeeyeen waxaan leeyahay wasiir maxamed cabdirasaaq run ahaantii aad iyo aad baan muxuu ahaay kaaga mahad celinaynaa muddadii aad nala joogtay iyo hawshii aad nala qabatay iyo khibraddaadii iyo aqoontaadii oo aad wasaaradda ku soo kordhisay caawan waxaan isugu nimid inaan sagootinno tanna dhaqan bay u ahayd wasaaradda oo ahayd mar haddii wasiir uu baxayo inaan samayno xafladda ah wasiirka baxayana la sagootiyo wasiirka imaanayana la soo dhoweeyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay intii ay soo wada shaqaynayaan wasiirkan inuu ahaa mid ka dhex tilmaaman golaha wasiirada intaan golaha wasiirada ku jiray maxamed cabdirasaaq wuxuu noo ahaa xaqiiqdii qof aan isku tilmaanno oo aan shirarka aan ka qaybgelayno iyo waxyaabaha dowladdu ay tahay inay go'aanada ka gaarto lagala tashto wasaarad walba iyo hay-adahay rabto caalamiga ay la macaamisho ay wax ka weydiiso kalsooni badan ay goluhu ku qabaan madaxda dalkana ay ku qabaan buu ahaa wasiir hore maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa ku ammaanay shaqaalaha wasaaraddan shaqadii ay la soo qabteen isagoo sheegay inay yihiin dad u heelan shaqadooda
runtii aniga waxay ii ahayd farxad aada u weyn iyo shaqo aada u badan laakiin aan dareemayay in maaragtaa waxna ay noo qabsoomayaan ina dhaafsiinaysay dhibka badan oo safarka iyo waktiga maaragtay mararka qaarkood xataa walwalka leh iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah oo aan waxaan uga gudbaynay waxay ahayd shaqadaas iyo socodkaas badan iyo sida maaragta aan hawsha u wadnin laakiin shaqadaas badan iyo guulahaas aan ka gaarnay diblomaasiyadda horena waa u sheegay maalintii xilwareejinta haddana waan ku celinayaa marar kaloo badanna waan sheegay waraysiye iyo wix la mid ah ma suurto gasheen taas idinka la-aantiin shaqaalaha wasaaradda waa runtii dad aada dedicated u ah minted ugu ah shaqadooda cabdiweli axmed qorane warbaahinta qaranka muqdisho
wafdi ka socda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ayaa gaaray maalintii magaalada garbahaare iyo xarunta gobolka gedo xamdi maxamed aadan ayaa warkaan uga soo dirtay garbaharey wafdi ka socday wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada garbaharey ee xarunta gobolka godow wafdigan ayaa marka ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha waxay kulan kula qaateen madaxtooyada gobolka wafdigan ayaa ka socday wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda saado iyo sef jildaren international media group intaasi kadib wafdiga waxay usii gudbeen kaamka warsan ee duleedka magaalada garbaharey oo ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada aadan siraad oo ka mahad celiyey deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah mas-uuliyiintan isagoona lagu wareejiyey deeq lacaga
nala arkaan walaalahana noo yimid waxaa kaloo halkan nagu guddoonsiiyeen lacag deeq ah oo uu soo dhiibay walaal soomaaliyeed oo magaciisa la yidhaahdo cabdinuur shirkada diyaaradaha ee daruuro muxuu ahaaye ninka ka ah jaarmaanka waxaana igu wareejiyey haddaan halkaan igu wareejiyey goob fagaara igu wareejiyey walaalkane oo ka socday hay-adda seef jildareen ee maxamuud iyo agaasimaha muxuu ahaye hay-adda saado dhammaantood iyo muxuu ahaye agaasimihii wasaaradda ka socday meel fagaara ay noogu wareejiyeen waxaa jira guddi abaaraad oo dhisan oo degmada ka dhisan oo maalmahan gurmad waday oo halkaan dadkaan u adeegayey oo muxuu ahaye wax kasta oo lasoo diro loo soo dhiibayey annagana meel fagaara ayaan waxaan ugu wareejin doonaa guddigii mazahro oo ka socotay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay si dhaqso leh ooga soo jawaabi doonaan baahida ay maanta ku arkeen gobolka gado wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka anagoo wakiil ka ah qadiijo wasiire qadiijo maxamed diiriye iyo dhammaan xukuumadda waxaan anaguna ballan qaadaynaa baahida halkaan aan ku aragnay sida ugu dhaqsiyaha badanka dowlad ahaan inaan usoo jawaabno kolley runtii waxa halkaan aan ku aragnay wax indhaha laga qarsan karo ama intaa la qaato lala seexan karo maaha guddoomiye waxaan ballan qaadaynaa annagoo baaqi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha intaba fulinayna ka wasaaran ahaan sida ugu dhaqsiyaha badan annaguna inaan ugu soo jawaabno hay-adda sef children walaal waa mahadsantihiin labaatankan horudhaca ah ee aad ku yaboohdeen biyodhaaminta iyo gargaarka first edka degdega ah
xamdi maxamed aadan warbaahinta qaranka ee magaalada garbaharre ee xarunta gobolka gado
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana wararka caalamka koonfur afrika ayaa ku dhawaaqday mawjad afraad oo cudurka covid nneteen ah inuu ka bilowday dalkaas wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa sheegay in waddanka uu galay mawjad afraad oo caabuqa covid nneteen ah sabab la xiriira kala duwanaanshaha imricon laakiin isbitaallada khatar badani kama jirto waddanka koonfur afrika maanta oo jimcaha wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur afrika oo shir jira ay u qabtay warfidyannada ayaa waxa uu sheegay in nooc cusub oo ka duwan karoonihii la yaqiinay oo sidoo kale uu sheegay in kiisas cusub lagu qabtay ama lagu arkay waddanka koonfur afrika maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah gobollada dalka iyo caasimadaba sidoo kale waxa uu wasiirku booriyey in dadku ay soo geliya koonfur afrika iyo kuwa ka baxayaba ay istalaalaan oo ay talaalka qaataan qodobka ayaa ugu dambeeyey warkeenii aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaana akrinaya anigoo cabdullahi abdiraxmaan muuse tan intaa warkaan waramid aan kulmi doonno waxaan kaga tegeynaa sidaas iyo ammaan allah